الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال كتاب النكاح سنة لمحتاج مطيق للوهب نكاح بكر ذات الدين والنصب كتاب أبو النكاح nikaaxii iyo guurkii ayuu kitaab yahay waa rubicii saddexaad ee afartii qaybood ee ay fuqahadu ay u qaybiyeen fiqiga istiraaxaanna ay ugu qaybiyeen waa rubicii ama qaybkii afraad we saddexaad weeye qismiga cibaadaadka ama shacayru tacabudiyaha ayaa ugu horreeyey qismigii mucaamalaadkaa ku xigay qismiga nikaaxa iyo axwaal shakhsiya la yidhaahbaa ku xiga qismiga jinaayaadka iyo waxyeelooyinka ayaa afra ugu dambeeya xagga luqada nikaaxa addamu waljamcu tanaakaxat ilashjaar bimacnaa markay isdhex gasho ayaa la yidhaahdaa xagga sharcigana caqdun yatadamanu ibaaxata watin bilafdi inkaaxin aw taswiijin ow tarjamatihimaa waxay yidhahdeen waa caqdi iyo heshiis keensanaya in mucaamalo iyo isu tag laba qof dhexdooda ay xalaal iyo mubaax noqoto iyadoo la adeegsanaya lafdiga inkaax ama taswiij ama tarjamadooda amaa waxay yidhahdeen caqdun bayna rajulin wa imra'atin taxillu lahu sharcan litakwiini usratin wa iijaadi naslin baynahumaa waa caqdi iyo heshiis dhex maraya nin iyo haweenay sharci ahaan u xalaal ah si ay qoys u unkadaan ubadna ilaahay dhexdooda uga beero oo u yimaado ama waa caqdi iyo heshiis ay laba ruux ku heshiinayaan si ay mucaamalada iyo kulanka dhexdoodu xalaal ugu noqdo waxau asala aayaad fara badanoo ilaahay uu qur-aankiisa ku sheegay fankixuu maa taaba lakum min annisaa ilaahay wuxuu leeyahay guursada kuwa wanaagsanaaday ee xalaashaydiina hee dumarkaa wa ankixul ayaama minkum ilaahay wuxuu leeyahay kuwa aan lamaanaha lahaynu guuriya baa ilaahay yidhi waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sheegay xadiidka abu yaclaya bayhaqiyo cabdirasaaqio ay warinayaan wuxuu leeyahay qofka fidradayda jeclaadaa sunnahayga ha ka sunno yeesho sunnahaygana nikaax iyo guur ayaa ka mida waxaa kaloo nebigeenu sala allahu calayhi wasalam ayaa inoo sheegay xadiidka saxiixa ah ee imaam muslim fii saxiixi uu ku warinayo addunyaa mataac adduunyada oo dhammi waa alaab alaabteedana waxa ugu wanaagsan ruuxa dumar ahee wanaagsan xadiidkii tirmidina wuxuu ahaa saddex ilaahay ayaa u kaalmaynaya qofka guursanaya inuu dhowrsoonaada doonaya ayaana saddexdaa ka mid ahaa markaa sheekhu wuxu uhi raximah ullahu tacaala sunna limuxtaajin mutiiqin lilwahab nikaaxu bikrin daata diini wa nasab sunna waxaa loo sunneeyey limuxtaajin kii u baahnaa guurkii guurka u baahnaa mutiiqin ee karayay lilwahab qarashkii iyo mu-aantii guurku uu lahaa karayay waxaa loo suneeyey nikaaxu bikrin inan bikrada inuu guursado daata diinin taasoo diiniya wa nasabin nasab u saaxiiba inuu guursado ayaa loo sunneeyaa waxau halkan sheekhu inooga gelayaa xukunka guurka xukunka guurkana waxay yidhahdeen culimmadu tajri calayhi alaxkaamu alkhamsa axkaamta shanta ah ayaa ku dureertaa asalkiisu laakiin waa sunne oo wuxuu leeyahay waxaa loo sunneeyey qofkii nikaaxan u baahnaa ee nafdiisu ay markaas u baahnayd ee karayay ee haysay uu habtii iyo qarashkii guurkaasi uga baahnaa qarashka iyo guurkuna waxa weeye meherkii iyo kiswadii iyo radbeelkii yacnii fasalka tamkiinka ee lixdaa bilood ee ugu soo horreeya wixii aradbeel u noqon lahaa nafaqadii markaa dee la quudan lahaa qofkii markaa karaya ee haya innagu yaradkan iyo gabaatigan iyo beladan aynu markaa ku rarnay wax meesha ku jira maahee qofka markaa qarashkii iyo masaariibdiisa ay wuxuu kaga baxayo meherkii helayaa waxaa loo sunneeyaa buu leeyay nikaaxu bikrin inuu guursado ayaa loo sunneeyaa si uu markaa dee araggiisa u laabo si uu markaa xubinkiisa u ilaaliyo iyo diintiisa waana xadiidkii saxiixayn baa sidaa tilmaamayey nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi yaa macshara shabaab man istadaaca minku ulba'a jamaacadiiyo kooxdii dhallinyaraday ka awoodee idinka mida albaa'a mu-anu nikaax qarashkii guurka ee kuwa aynu sheegnayaa kii kara falyatasawaj ha guursado fa innahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj maxaa yeelay uu guursanayaa araggiisana kaasaa u laabid badan xubinkiisana u ilaalin badan qofkii aan isagu guursanini waa mid markaa meelahaasun egeegaya waa mid xubinkiisii aanu dhowrsoonayn weeye oo yacnii inuu xumaan ku dhaco u ban yaalla waayo waa kii xadiidka kalena ahaa hadduu markaa ruux dumari arka ruux dumaraho cajabisa tiisa ha u tago markaa xubinkiina taasaa u ilaalinaysaa araggiina taasaa u laabid badan waman lam yastadcif calayhi bisawm fa innahu lahu waja wijaa qofkii keri waaya guurkaana ha soomo soomkaas ayaa u noqonaya dhufaan iyo mishahwadaysa iyo qariisada ka yareeye hadduu u baahan yahay kaasi laakiin uhbadii aanu haysanin waa inuu iska daayo oo markaa soomkaasuun uu sameeyo haddii aanu markaa uhbadiina haynin baahina markaas aan aanu u qabinna dee ayada markaas karaahiye ayay u noqonaysaayo leanna waxaanu karaynin oo aanu markaa baahina u qabin ayuu qofku isa saarayaa haddaba xaggii dumarkii ayuu u kacay oo wuxuuhi qofkii guurka doonaya qarashkiina helayey waxaa loo sunneeyaa nikaaxu bikrin inan bikro ah oo cid uga horraysay aanay jirin inuu guursado dee cudurdaar inuu jiro mooyaane waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam jaabir ibnu cabdilaahi oo guursaday waxa uu ku yidhi maxaad u guursan weyday inan tulaacibuka wa tulaacibuha aadna ciyaarto oo adigana kula ciyaarta maxaad u guursan weyday buuhi waxaa kaloo xadiid ayadana uu warinayo ibnu maaja ayadana uu tilmaamaya imaamulbayhaqina sunan kubraaga uu ku warinayo calaykum bilabkaar hablaha iyo bikrooyinkaa guursada fa innahuna acdabu afwaahum ayaga ayaa af macaan oo hadday hadal tahay iyo dhinac kasta marka laga eego ayaga af macaan wa antaquu arxaaman ayaga ayaa ilmagaleen ahaan furan oo yacnii ilmagaleenkooda markaba ilmaha soo tuuraya wa ardaa bilyasiir wixii yaree la siiyana yacnii raalli ku noqonaya ilaa islaantii reeraha hore soo martay waxaana lama siin jirin waxaan maana arki jirin ayay odhanaysahay taasi markaa wixii la siiyey baa iyadu raalli ayay ku noqonaysaa laakiin haddii uu cudurdaar jiro ama dee qofkan lafdiisuba isaga lafdiisii qof weynuu yahay dee isaga lafdiisu markaa mid yacnii lada ama itaalkiisa dee inuu doonto ayaa wanaagsan waayo isla xadiidkaa jaabir markii uu yidhi maxaad u guursan weyday inan bikro ah waxa uu tilmaamay oo uu yidhi yaa rasuulullah ya aabbahay maalintii uxud baa la dilay sagaal hablood buu ka tegey dee haddaan inan yaroo leeg aan u keeno dee way isqabsanayaan oo kala bixi maayaan buudhi waxaan doonay markaa ruux dumar ahoo ka weyn oo halkii hooyo u noqotaa inaan u keeno ayaan doonayoo sidaas ayuu nebiguna sala allahu alay slam ku taqriiriyey oo uu ku oggolaaday daata diinin waa inay tahay markaa mid diinu saaxiiba waa inay tahay ruux dumar oo diin leh oo diinta ku dhaqanta waa inay tahay waayo xadiidkii bukhaari iyo muslim nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi tunkaxu lmar'atu liarbacin dumarka waxa lagu guursaday oo looga qasiyaa afar maar iyo xoola ay leedahay waa loo guursadaa iyo waxoogay bayseetaayo meel bay ka timi jamaal iyo quruxay leedahay waa loo dabagalaa xasab iyo markaa yacni qolo wanaagsan iyo waxay tirsanayso ay ka dhalatay ayadana waa loo guursadaa diinteedana waa loo guursadaa fadfar bidaati iddiin nebigu wuxu uhi waxaad ku guulaysataa ood guursataa ruuxa dumar ahee diintana taribad yadaag gacmahaagu ha boodhoobaan yacni haddii aad khilaafdo faqiir oo markaa gacmahaagu ha boodhoobaan waa kelimada adugu yacni carabtu ay iska odhan jirtay waa inay gabadhaasi gabadha nasab leh ay tahay oo mid markaa nasabkeeda aan la garanaynin aanay ahayn xadiid ibnu maaja iyo xaakim iyo ay wariyaan takhayaru lindabikum yacni nudbooyinkiina iyo halkaa wax ka beeranaysaan yacnii doorta ayuu yidhi inay weliba markaa mid wax dhalaysa inay tahayna iyaduna waa mid wanaagsan sunna waxaa loo sunneeyey limuxtaajin kii u baahnaa guur mutiiqina ee keliya liluhabi qarashkii nikaaxu bikrin inan guursashadeed ayaa loo sunneeyaa daati diinin taasoo diinun saaxiiba wa nasabin iyo nasab wajaaza waxa bannaan lilxuri kii xorta ahaa an yajmaca inuu isu geeyo bayna arbacatin afar dumara waalcabdu addoonkiina bayna hintayni laba inuu isu geeyo ayaa isagana u bannaan waxau inoo sheegay sheekhu inuu qofkii sunno ay u tahay mar hadduu qarashkii hayo inuu guursado haddaba waxay isweydiin le intee ayuu guursanayaa waxau leeyahay waxa u bannaan hadduu xor yahay inuu afar dumar ah inuu kulmiyo ninkiina waxa u addoonkiina waxa u bannaan inuu isaguna laba sawjo kulmiyo kii xortaa afar wax ka badan looma oggola addoonkiina laba wax ka badan looma oggola wayafankixu maa taaba lakum min annisaa'i masnaa wa hulaasa wa rubac guursada baa ilaahay leeyahay laba-laba iyo saddex saddex iyo afar afar waana luqo carbeedoo dadkii oo dhan ayaa waxaa la leeyahay kii kalow laba guurso kii kalow saddex guurso kii kalow afar guurso qolyo markaas ayaa iyagu waxay ka fahmeen macnaha macno aan ahayn oo waxay dhaheen masna waa labalaba waa weliba laba qolay sii kala noqdeenoo waxay dhaheen masna wa hulaasa wa rubac waa intaas soo lugre masna laba wa hulaas saddex markaa waa shan wa rubaaca iyo afar sagaal bay yidhahdeen markaa qaarna waa ka sii daray waxay dhaheen masna tikraarkan inta ugu yaro masna laba laba waa afar waa hulaasa saddex saddex waa lix waa toban halkaasi waa rubaaca afar afar waa siddeed siddeed iyo toban taana waxaa diidaysa luqaduna way diidaysaa oo iminka innaga afgeenna nafdiisa haddaad dad lacag siiso oo aad tidhaahda laba laba iyo saddex saddex iyo afar afar u qaybsada yacni waxay ka dhihin midow laba qaado midow saddex qaado midow afar qaado ee midowba laba iyo laba qaado saddex iyo saddex afar iyo afar qaado macnaheedu ma aha oo waa luqada lafdeedaysaa ku tahay dee midda kale waxaa tusinayaa xadiida ilayn nebiga waxaa loogu soo dejiyey qur-aanka litubayina linnaasi ma nusila ilayhim inuu caddeeyo waxaan dadka loo soo dejiyey inuu caddeeyo ayaa loogu soo dejiyo ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo taqriirkiisaba wuxuu ku fasiraya ama ku caddaynayay waxyigii lagu soo dejiyey xadiidka uu warinayo ibnu xibbaan iyo bayhaqina sunankiisa uu ku warinayo nin kalyaana haqafi laydhaa baa soo islaamay toban dumara ayuu watay markaasaa nebigu yidhi amsig arbacan wa faariq saa'irahunna afar un kala soo hadh inta kalena iska sii daa mar hadday dawaamkii afar wax ka badani mamnuuc noqotay bilowguna waa ka sii mudan yahay leannahu waxa la yuqtafaru fi dawaami maa laa yuqtafaru fi libtidaa sii jiritaanka waxa la dhaafo waxaan bilowga la dhaafin mar haddii sii jiritaanki inay isagoo hore u qabeeyey loo diiday inay afar wax ka badani sii jiraan afar wax ka badani inuu bilaabaana iyadana looma oggolaa addoonku isagu dee kii xorta ah umuu kala badh u yahay saxaabaduna waxay ku ijmaaceen inaanu laba wax ka badan aanu guursaynin sida imaamulbayhaqi warinayo ka xortaahi shan hadduu mar wada guursado oo waxay ku dhici kartaa inuu shan mar wada guursado dee inay shantaba mar loo wada iijaabiyo oo deetanu mar qura wada aqbalo dhammaan guurkoodaas waa wada burayaa haddii ay muratab yihiin ay kala dambeeyeenna ta shanaad baanu meherku qabanaynin qolyo markaa ayaa waxay iska qabi jireen ama sheegi jireen xagganun inay ka furmayaanoo tusba xaggan laga guraya xagganna ka furaya isagoo afar leh hadduu mid shanaad guursan inay min weynadii horeysay baxayso hadduu mid labaad tii labaad baxayso mid saddexaad tii saddexaad to afraad tii afraad inay baxayso mana jirto sidaasi waxaanu meher ku qabanaynin tan dambe markaa addoonkuna hadduu sidaa laba wax ka badan hal mar guurso waa wada burayaan hadduu muratab u guursado ta saddexaad ayaan guurkeedu ansaxaynin waxay ka mid tahay masaladan tacadudka iyo ninku inuu dhowr dumara yacni guursado waxyaalaha acdaa'ul islaam ay islaamka ku duraan ayay ka mid tahay waxyaalaha ay ku tilmaamaan yacni dumarka in xaqoodii meel lagaga dhacayo oo ninka loo burinayo un inuu qariisadiisa markaa ishbaaciyo un loogu jireeyey ayay ka mid tahay waxaanu leenahay shareecadan waxa soo dejiyey oo inoo jireeyey ilaahii kownkan abuuray bini-aadmigan iyo dadkana ku dhex abuuray maslaxaddooda iyo dantoodu waxay ku jirtayna ogaa ayaa horta soo dejiyey waa waxay maslaxo iyo dani bini'aadmi ugu jirtee wax cid loogu burinayo cidna markaa jinsina lagu cadaadinayo ma aha culimmadu xikmadda iyo ujeeddada tacadduga ku jirta waxyaalo ayay ka tilmaamaan oo midda koowaade hortu yacni mid waliba inuu tacadudka sameeyo looma jidaynin tacadudka waxaa loo jideeyey qofkii cadaalad samayn karaya ila ilaahay baa fa in khiftu an laa tacdiluu fa waaxida haddaad ka cawta inaydaan cadaalad samaynin hal mid iska guursada cadaaladdaasina waa inuu dee ku simo xaasaskiisii nafaqadii rabeelkii jiifkii wixii markaa arrimo maadi ahaa ee loo baahnaa ee awooddiisa ahaa waa inuu yahay qof ku simaya qodobka labaad waa inuu yahay dee qofka soo baxaya meherkoodii iyo nafaqadoodii iyo hoygoodii wixii ay u baahnaayeen qof ka soo baxaya waa inuu yahay ee waan iska guursanayaa uma meel baan waa meel middo meel baan kaga dhaqaaqaya ama intay tunka tawooga ku jireen ha tuugsadaan qaar baa yidhahdeen waxaad intay tawooga ku jiri lahayn ha tuugsadaan adugu dhol uun oo iskaga dhaqaaquun ilaahay baa arsaaqi doonee yacni taasoo kale yacni wax bannaan ma aha waa inuu markaa qofkii horta cadaalad samayn karaya waa inuu wixii awood u leeyahay marka taan laga yimaado maxay tahay xikmadda iyo ujeeddada ku jirta tacadudkan waxa ka mid a waa sababay ummaddu ku badanayso waayo nabigeennu sala allahu calayh waslm markuu yatasawaju alwaluud alwaduud dumarka yacni dhalmada badan ee raggooda jecelkuusa ummadaha ayaa ardi ku badsanayaa maalinta qa oo ambiyadan markaa dee ugu faanayaaye markuu taa leeyahay wuxuu inaga rabaa ama yacni mashruuca inaynu guursanno dumar yacni ubad fara badan inaynu dhallo ubadkii faraha badnaana waxay ku imanayaan dee marka guurkii la badiyo midda kale waxaa la og yahay ummaddu hadday badato inay xoogaysanayso oo ummadda badan ee tarmaysaa xoogaysataa ummadda markaa aan tarmayna way daciiftahay oo way yaraataa ummadda taranta ee farabadataa dhaqaalaheedaa kordha oo waa kaa maanta jayna iyo dadkaa dee iminka tirada badan li waxa weeye dhaqaalahoodii baa kordho gacmihii shaqaynayey ayaa markaas badanaya oo awooddoodii baa badanaya oo adduunka waxay lahaayeen ay ku lahaayeen iyo miise ay ku lahaayeen ayaa badanaya waxaa kaloo ayana la og yahay in asaalatan tirada dumarka iyo tirada ragga tirada dumarku badan tahay midda kale raggii waxay u ban yaallaan xawaadid iyo dhacdooyin fara badan oo noloshoodii ay ku weeyaan waxaa dagaal dhacaya iyo weerar dhacaya gabadhuu madfac meel ku hareelay mooyaane waxa ku dhimanaya waxa weeye waa ragun weeye oo dhimashadiina raggii ayay ku badan tahay waxaa markaa haddii la yidhaahdo nin waliba haweenay qudha ha guursado marka hore ayagoo ahaa laga yaaba inay lixdan iyo afartan isu ahaayeen marka la yidhaahdo nin waliba haweenay qudha ha guursado dee intaasoo dumara ayaa guurla-aan ku soo dhacaya qodob kale ayaa jira qodobkaasi waxa weeye dumar oo dhammi mar hadday qaangaadha ayadu waa diyaar guur diyaar bay u tahay waxa hor taagani ma jiro inay shandadeeda soo qaadato oo gacanta la qabsaa bay u taagantahay laakiin nin oo dhammi diyaar ma u yahay guur ma wa ka soo wada bixi karaa waxa weeye maya le'anno in badanoo ka mida dee mas-uuliyadii xilmo ma saarna in badanoo ka midii waxba ma hayaan in badanoo ka mida balwadahan iyo balaayadan aad la tagtay waxa ka soo bixi karaa dee boqolkiiba labaatan ama toban markay afartan ahaayeen dumarkiina lixdan yihiin labaatanna halkaa aad ka reebto dee labaatannini waxa isku soo hagaagayeen lixdan dumar ah ayaa isku soo hagaagaya haddii la yidhaahdo markaa dee ninkiiba markaa mid ha guursado imisaa markaa afartan dumara ayaa markaa bilaa nin ku soo dhacaya inay taasi markaa in dee markaa sidaa lagu daayo ay bilaanin noqdaanoo markaa dee ama halkaa ay nolosha kaga hadhaan ama ay dee qariisadii waxaa ilaahay ku abuuray meel xun marka ay ku gutaan ayay markaa u dhaxeeyaan halkaa marka laga eego waa dumarka dantooda maxamed mutawalli shacraawi baan dhegaysanaya maqaal uu leeyahay wuxuu uhi marka tacadudka iyo maslaxadda ku jirta la doonayo ha weydiinina buu ihi ruux nin qura ku keli ah oo soo martaa marageed galaalahoo markaa iyada cid u soo gashiyo cid ka soo ag dhowaataa yacni aan oggolayn waxa weydiisaan buu yidhi kumanaanka aan la guursan amaba la furay amaba laga dhintay ee cidladaa jooga bal inay sidaa ku joogaan inay door bidayaan iyo inay ka door bidayaan inay mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad noqdaan kuwaa weydiiye buui kuwan laagtan cod ha ka qaadina bui ayada keligeed markaa inu madax wartaysatay laakiin kuwaa kale weydiiye yani waxay qirayaan mid waliba inay markaa ka door bidayso inay markaa mid labaad iyo mid saddexaad ay noqoto hadda waxaaba soo kordhay waxa la zawaaj ulmisyaar zawaaj ulmisyaar waxa weeye qaybtiisa saxda ahi oo sacuudiga oo guurla-aanta ama khaliijka ay ugu badan tahay ama iminka nawaadida iyo meelaha loogu talagelay guurkee dadka lagu xidhiidhiyo zawaaj ulmisyaar waa ruux dumar ahoo laga yaabo inay dee inan weyn noqotay ama waa laga dhintay ama waa la furay yacnii inay guur nin caadiyahoo si caadiya u gursa inay heshaa way adagtay waxaa laga yaabaa dhaqaaliyo guri inay iska haysato waxay kula heshiinaysaa in uu ninkaasi guursado guur caadiyahoo sidii caadiga ahayd loogu guurinayo weligeed ugu guurinayo laakiin maalintii unbuu saacado ka mida ugu imanayaa gurigeeda ama guriga waalidkeeda ugu imanayaa tii kalena ogaan maysooo reerkiisii horeyana waxba ka burburi maayaan ruuxan dumarina waa gudanaysaa markaa dee khariisadii ilaahay uu ku abuurayna waa gudanaysaa ilmaa ilaahay halkaa uu ka siinayaa taasna waxa keenay yaraanshaha markaa guurkii uu yaraaday ayaa keenay taasina markaa xikmooyinka ayay markaa ka mid tahay waxaa kaloo ka mida dee ragga qaarkood baan markaa dee ruux dumarahoo keli aanay ku fillaynoo markaa middii ay ku khadiyaamaysaa waxaa la sheegayay ruux dumaroo saasoo kale maxkamad uga soo cabatay dabeetana markaasaa loo xadeeyey oo layidhi intaa yacni ha ka badinin markaasuu yidhi amaahi habeenkii habeenki waxay buhi amaahi kii habeen dambay amaahi buui markaa qaar noocaasina waa jiraanoo dee islaantii qudhahayd khadiyaaminaya markaa laba iyo saddex inuu helaa iyadoo mid meesha ku jirta weeye waxaa dhici karta markaa inay dee ama markaa ay xanuunsanayso amaba ay markaa tahay ruuxii dumar ahayd dee midba dhalaysaba doonaysana ninkeedana inay la joogto markaa dee xalku wuxuu noqonaya inuu mid labaad guursado dee waxaa dhici karta labdeeda in ruuxan dumara labdeeda ninka u guursanayo dee inay markaa uu nafaqeeyo oo wax siiyo oo aanu muraad iyo ujeeddo kale aanu ka lahayne laakiin inuu nafaqeeyoy markaa xaas u noqoto uun inuu doonayo siduu nebigu salaasa qaar badan ku sameeyey inay tahayna waa wax dhici kara markaa xikmooyinka iyo ujeeddooyinka ayaa ku jira oo yacnii ragga iyo dumarkaba maslaxad iyo danigu jirto ummaddana ay ugu jirtee iyagu maanta kuwa gaalada ah ee islaamka ku dhaleecaynaya tacadudkan waxay ogol yihiin naagtuna inay intaasoo saaxiib yeelato ninkuna intaasoo saaxiibadood yeesho ee waa dad uu sharcigii iblays ku diray saaxiibada way ogol yihiin afar iyo shan saaxiibadood inuu yeesho laakiin afar inuu guursado waxay u arkayaan markaa meel ka dhac iyo xaqii markaa dumarka oo lagu tubanayo waxau sheekhu markaa yidhi wajahaza waxa banaan lilxurikii xortaha bi an yajmaca inuu kulmiyo bayna arbacatin afar walcabdu addoonkiina waxa u bannaan bayna zawjatayni inuu laba zawjo inuu kulmiyo wa innamaa yankixu waa guursanayaa xurunkii xortaa daata riqin addoonnimo midu saaxiiba muslimatan oo muslimada ama muslimatin taasoo muslima ah khowfa zinaa zine ka cabsigeed walam yudiq aanu karina sadaaqa xurati gabadh xora sadaaqeedna aanu karin halkan masalo oo xidhiir la leh addoommihii oo maanta aynaan haynin qur-aanka iyo sunnuhuna in badan ay ka hadleen in sha allahu tacaala dee aynu rajaynaynana markii jihaadku siduu ahaa markaa loo oogo inay soo noqoto waxa uu leeyahay nin xorahi oo muslimi gabadh addoona waxa uu ku guursan karaa u shuruud waayo gabadha addoonta ah ee uu guursado ilmo kastuu ka dhala addoon buu noqonayaa waxaana yeelanayaa sayidkii addoonta lah baa ilmaha yeelanaya saa daraaddeed yacnii xuduud yar oo cidhiidhi ah ayaa lagu jideeyey waa midda koowaadee wuxuyna yidhi muslimatan waa inay tahay mid muslimada waayo oo looma oggola addoon gaalada inuu guursado fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat kuway gacmihiinnu mulkiyeen guursada ee addoomihiinnii mu'minaadka ahaaya ayaa ilaahay uu yidhi qodobka labaadna waxa weeye waa inuu zino ka baqanayo haddii aanu zino ka baqanaynin ayana addooni uma baahnaa uma bannaana daalika liman khashya alcanata minkum baa ilaahay yidhi waa kii zino ka baqdaa qodobka saddexaad ama shardiga saddexaadna waxa weeye waa inaanu gabadha xor ah oo xaasa waa inaanu haysanin ama aanu karaynin inuu guursoonu meherkeedii helaynin leannu aayadda waman lam yastadic minkum an yanka waman lam yastadic minkum tawlan an yankaxa almuxsinaa an yankixa almuxsanaati almu'minaat fa mimaa malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat kii kari waayeydi ka mid ah hodan ahaan inuu guursado dumarka muxsanaadka ee xorta ee muuminaadka kuwa ay gacmihiinnu mulkeen ee addoommaha ah ha guursada ayuu yidhi markaa saddexdaa arrimood ayuunbuu markaa addoon uu ku guursan karaa ninkii markaa muslimka ahaa addoon saddexdaa shardi markaa shuruuddaa marka la helo saddexda ah ayuunbuu markaa ku guursan karaa wa innamaa yankixu xurun kii xorta ahaa daata riqin addoonnimo midu saaxiiba wuxuu ku guursan karaa muslimatan idaa kaanad muslima markay tahay muslimo khawfa zinaa zina darteed ayaanu u guursanayaa walam yudiq walxaa lam yudiq aanu karinna sadaaqa xurati gabadh xora sadaaqeed iyo meherkeed waxarim xaaraam yeelma santaabasho min rajulin nin ka ahatay limra'atinoo taabto laa cirsan haweenaydiisii maya aw amatin ama addoon maya wa nadaran walaa tuxarim ha xarimi nadaran eegmo uu ninka haweenaydiisa eego xataa ilaa farjin xataa xubinka tarankana ahaatee walaakiin kurhuhu karaahadiisa eegitaankiisa qad nuqila waa la soo guriyey oo waa la soo raray waalmaxram andur maxramkiina waxaad ka eegtaa wa imaaan suwijad iyo addoommihii la guuriyey laa bayna surati wa rugba xudunta iyo labada jilib wuxuu udhexeeya waxaan ahayn taasoo badad muuqatay waman yurid minha nikaaxa nikaax iyo guurkii ka doonaa nadara wuxuu eegayaa wajhan iyo wakafan buu eegi baatinan wa daahiran xagga sar iyo xagga hoosaba wajaasa waxa u bannaan lishaahidi kii shaahidkaa waxa u bannaan ow man caamala ama kii markaa la mucaamaloonayey nadaru wejhin weji eegmadii ow yudaawii wajaasa waxa u bannaan man yudaawii cilalan cilooyinkii daweynaya ow yashtarihaa ma iibsanayey qadra xaajadi ow ama yudaawii cilalan buu daweyn ow yashriha waa iibsanayaa nadara qadra xaajatin xaajo iyo baahi qadarkeed buu eegi waintajid unhaa hadday hesho mid dhadigna falaa yara dakar kii labaa markaa ma arkayo halkan waxa uu sheekhu leeyahay oo inooga hadlayaa eegmadii markaa ay is eegayeen markaa ninku ruux dumara u eegayey ama ay lab iyo dhadigu is eegayeen iyo axkaamteedii iyo aqsaamteedii ayuu markaa halkan inooga gelayaa markaa waana halkii abishaac uu inoogu qaybinayey ilaa siddeedda qaybood intiibuu markaa isaguna sheekhu markaa inooga hadlayaayoo oo iyadana inoo qaybinaya dariskeenna qaybteena halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxa uu sheegnu soo haynay waxyaalihii eegmada ay ragga iyo dumarku is eegayaan la xidhiiday markaa sheekhu wuxuu yidhi waxa ka xaaraana ninkii inuu taabto shay ka mida jidhka ruuxii dumar ahayd ee ajnabi ahayd mar hadduu yidhi taabasho eegmadina iyaduna waa xaaraan inuu eegaano waa xaaraan inuu taabtaano waa kasii awlaysantahay qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim ilaahay baa yidhi muminiinta waxaa suleedaa laaba araggiinna way laabi doonaaneen mar hadday markaa eegmadii ay xaaraan tahay taabashadiina iyaduna waa ka sii xag jirtaa nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid daaraqudna uu warinayo oo sanadkiisuna saxiix yahay wuxuu ku yidhi laa yutcana axadukum bixadiidatin ama bimikhyadin in mudac ama wax afle madaxa laga geliyo jidhkiisa gaadho ayaa uga khayr badan minan yamasa yacnii jidhka ruux dumara oo aan xalaal u ahayn jidhkeeda inuu taabto waxa uga khayr badan in yacnii mudac ama wax afle laga geliyo madaxa oo ay markaa jidhkiisa gaadho xadiidkaa in lagu duro markaa salaantii baan bannaanayn taabashadii kale ayaan bannaanayn oo waa xaaraan markaa waxarrim masan min rajulin limra'atin ajnabiya laa cirsan buuhi laa masan rajuli cirsan ay sawjadu xaaskiisa taabashadeedu xaaraan maaha aw amatin ama addoon wa nadaran ay laa tuxarim nadaran ha xaaraantinimaynan eegmo min alrajuli ila alcirsi walama bay tahay inuu ninkii eega haweenaydiisii xaaskiisii iyo addoondiisii iyada ha xaaraantinimayna xataa ilaa farji xataa xubinka taranka waa eegi karaa leannu waa maxalulistimtaaci walaakiin kurkugu qad nuqiraa waxa uu leeyahay karaahadiisa in xubinka taranka la eega inuu karaahiye yahay ayaa markaa la soo naqliyo culimmadu waxay yidhahdeen waa karaaho xadiid baanay deliishadeen culimmada in badan oo ka midii ay ku tilmaameen mawduuc inuu yahay asal aanu lahayn wax nebiga lagu beena burtay inuu yahay culimmada qaarkoodna ay xoojinayaan odhanaya eegmada xubinka taranka la eegaa wuxuu dhaliyaa yuurisul tams indhala-aan duxbaan iyo kayrkii baa warinaya markaa laakiin saasaxa waa in jidhkooda oo dhammi labada qof markaa midba midkii kale weegi karo oo aan markaa wax mamnuuca aanay ahayn walaakiin kurigu qad nuqilaa kaasi waxa weeye waa ruuxii dumar ahayd ee ajnabiga ahayd iyo xaaskii iyo addoontiiba halkaa eegmadoodii iyo taabashadoodiibu inooga hadlay eegmada labaad waa maxramkii waa eegmadow ninku eegayo dumarkii maxramkaah ee aanu geeynin eedee se hooyadii ayaydii habaryartii eedadii walaashii hablo abtiga u ahaa dumarkii maxaarimta ahaa kaana waxa uu leeyahay dumarkaa maxaarimta ah iyo addoommada aanu hadda ku istimtaaci karaynee maanicuu jiro sideeda wuu guuriyey markaasoo cid kale ayuu u guuriyey ayagana waxa bannaan eega jidhkao dhan waxaan ahayn labada jilib iyo xudunta wuxuu dhexay ayuun baanu eegaynin qiil baa jira waan isleeyahay waa kagaba xoog badan yahay odhanaya maa yadhar cinda almihna marka ay shaqaynayaan wixii muuqda ee yacni qoortooda iyo gacmahooda iyo ka muuqda intaasu weye intuu eegi karaa lakiin intaa wax ka badan ma eegi karo laakiin iyagu waxay dhahay xudunta iyo labada lo wuxuu dhexeeya walaa yubdiina zinatun ilaa libucuulatina aw aabaa'ihimna ninkii baa loogu horraysay oo dee meel waliba isaga ay xalaal tahay yacnii raggii kale maxaarimta ahaana waa lagu xogsiyey ziinadaasina waxay yidhahdeen waa wixii surada iyo rugbada markaa ee u dhexaymay ziinadu markaa noqonaysaa kaasina waa lmaxra mandur wa imaan zuwijad laa bayna surati wa rugbatin badad kaasina waa mid kii isagu doonayay haweenay inuu guursado ee nikaax isagu ka rabay waxau isaguna ka eegayaa wejiga iyo labada kaf baatin ahaan iyo daahir ahaanba intii aanu markaa khidba u doolin eanu u bandhigin walow yaanu markaa ubaydmin ama aanay ka warhayninbe isna wejiga iyo labada gacmood buu ka eegayaa xadiid badan baa tilmaamaysa arrintaa waxaa ka mid ah xadiidka imaamu tirmidi nasaa'i ibnu maaja ay warinayaan muqiirata ayuu wuxuu ku ihi isagoo doonaya gabadh undur ilayhaa eeg buu yidhi ruuxa dumara iska soo eg fa innahu axraa an yaduuma baynakumaa kaas ayaa xaqiiq ku ah inuu daa'imo markaad soo aragto ee aad ku qanacdo inuu daa'imo mawadadii iyo ulfadii iyo kalgacaylka dhexdiina ama an yudama in la iidaamana waa waa lagu fasiray xadiid kale oo ayadana abu daa'uud uu warinayo imaamu axmed fii mustadri xaakim fi lmustadrak uu ku warinayo iyadana wuxu idaa khadaba axadukum almar'a markuu midkiin doona haweeney fain istadaca an yandura minha ilaa ma yadcu ilaa nikaaxihaa hadduu awoodo inuu ka eego wax guurkeeda ugu yeedhi kara falyafcal ha sameeyo xadiid kale oo abu daa'uud iyo ibnu xibbaan iyo ay warinayaan idaa ulqiya fii qalbi imri'in khidbatu imra'atin haddii lagu tuuro mid qalbigiisa haweenay doonideed falaa ba'sa an yandura ilayha inuu eegaa wax dhibaatahay kuma sugna sidaa daraaddeed waxaan xataa iyaanay ogaaninba oo xadiiduu warinaya abu daa'uud ayaa wuxuu tilmaamayey uu leeyahay jaabir waxaan ahaa haweenay baan doonay dabeetana meelaha ay maraysiya baan ugu gaban jiray oo aan ka eegi jiray iyadoonay arkaynin dabeetana markii aan arkay sidaa ayaan ku guursaday markaa taasina iyaduna waa tahay waxaana laga eegayaa wuxuu idhi wejiga iyo labada kafuun baa laga eegayaa waayo wejigiina quruxdaa loo deliishanayaa kafaynkana markaa jidhka yacni nucuumadiisa iyo siduu yahay iyo hilibkiisa ayaa markaa laga deliishanaya oo ayana laga eegayaa intaasuunbaad u baahantae meel kale uma baahnid cudaa qaar baa daawuda daahiri oo kale meel walba wuu eegayaa ayaynan sida soomaalidii hore la yidhi hablaa yacni way qaawin jireenba la yidhi dee malaa daahiriyadaasay markaa haysteen waxaa haddaba yacni kala jira laba marxaladood oo marxalat alikhtiyaar iyo marxalat alkhudba marxaladdan eegmadu weliba jaabirna uu sheegaya waa marxaladda doorashada intaa marxalada doorashada aad ku jirto waxa wanaagsan inaan ruuxa dumar ee anay ku dhaadin kuna ogaanin waayo dumarka qalbigooda ayaa la ilaalinaya marka aad araggeedii iyo wixii aad u baahnayd aad ka bogato markaa khidbadii iyo dooniddii u bandhig laakiin marka u horraysaba intaada yacnii dafdiraahdoood la gasho haddana yacni way noqon weydo raalliga ahow taas weeye taan markaa la ogolayne yacni dumarka laga ilaalinaye yacni qalbigooda markaa la ilaalinaya waa taa marka marxalat alikhtiyaar iyo marxalat alkhudba marxalat alikhtiyaar markayd ka soo gudubtaad ku qanacdo marxalat alkhidba iyo doonidii ayaad u gudbaysaa laakiin marxalat alkhidba ka dooni maysa adigoo bal tijaabinaya oo qiyaasaya oo markaas wax kala kale yacni waxayna eegidda wejiga iyo labadaa kaf eegiddaasi iyo markaa haddii kulan yacni waa lan la wada hadli karaa kulanna dee meel aan khalwa ka jirin ayaa markaa lagu samaynaya laakiin dee hadda israaciddan iyo yacnii saaxiibiddan iyo isla gaar noqoshadan iyo waxa la yaaliya waxaasoo dhaba waxaan bannaanayn sawirradan markaa la isu diraya ee markaa iminka dee waxyaalo badan baa soo baxayoo yacni bahalahanaa la yska arkayaayo yacnii dee dhallinyaradu waxyaalo badan bay sameeyaan waa laga yaaba inay jidhkooda o dhan isku wada tusaanoo yacni dhib badan baa ku jirta halkaa iyo diinlaan fara badan baa ku jirta iyo tacaddi markaa xuduudda ilaahay laga gudbayo sawirradaa markaa la isu diraya weliba hablo ay nimankaa u dirayaanna khatar fara badan ayaa ku sugan waayo qof sirka haya oo hadhowta kaga aargoosan kara oo haddaanu ilaahay ka baqanaynin siduu doono markaa sawirkaa u adeegsanaya cid meeshuu doono qabadsiinay weeye aad iyo lixaad markaa sawirradaana ha isaga jiraan iyo kulammada noocaasa ayada lafdeedu dee ruuxa dumara ilaa indhala-aanu loogu gelin maa iyada lafteedu wejiga iyo kafaynka ayaa iyaduna ka eegaysaa dee ciddii doonaysa inay guursato ama iyada lafdeeduba dee ay ku qanacday iyada lafteedu waa ka eegaysaa ilayn raggun baynu ima ka hadlaynaayo dee waxay ragguba dumarka ka rabaan ayaa dumarkiina markaas ayaguna ay ka rabaan haddaynu nidhi waaynu markaa ninka gabadhu guursanaya ay diin leedahay kadaalik sidaas si leeg ayaa awliyadii waxaa la yidhi idaa jaa'akum xadiidka imaamu tirmidi warinayo idaa jaa'akum minman tardawna diina wa khuluqa fasawijuuhu hadduu idiin yimaado midaa diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa raalli ka tihin hablihiinna u guuriya macnaha weligii xaq waxa uu leeyahay ninkii inanta ka soo doonay inuu duro uu celiyuu diido oo idhahdo diintaanad ku wanaagsanin maba tukatid baynu idhaahdo maadaa diinba shaqo ku leh inuu idhahdo caliyada iyo ayaa daadisaayo qaadkaad cuntaa oo uma garantid inantayda qaad cun marka iyo wax caliyada daadinaya oo adoo cawska dameerka cunaya uma garantid inuu idhaa eriyo xaq buu leeyahay yacni qof akhlaaq xun weeyaan oo magaalada macruuf oo lagu yaqaano wuu odhan karaa inantiisa waa ugu diidi karaa markaa yacnii maadaama oo markaa ninkii isagu mar haddee ka wax doonaya tukujoogga u yahay ayuunbaa hadalkuu badan yahay aynu u sheegaynaa mooyaane dumarka labdooda dee ayagaba intaa markaa lagu dooranayo in laeg bay ayaguna ragga ay ku dooranayaanay markaa xaq u leeyihiin waayo cid qasbi kartaa dee ma jirto eegmada markaa kale ayana waxa weeye waa eegmada marka uma yurid minha nikaaxa nadara wajhan wa kafan baatinan wa daahiran ayuu eegi tanna waa eegmadii shahaado iyo markhaati ama mucaamalo yacni iyo ganacsi markuu dhex marayo waxa bannaan qofka markhaatiga ah inuu ayana ruuxa dumara wejigeeda eego taxamulan wa adaa waxa weeye marka markhaatiga la qaadayo laba qof baa nin iyo gabadh baa gaadhi kala iibsanaya dhagay jagay kala iibsanayaan wax kaley kala iibsanayaan waashiduudaa tabaayactum baa la yidhi markaa wax kala iibsanaysaan markhaati geliya dee ruux dumarahoo niqaaban markaa dee markhaati kama noqon kartid ilaa berri ka maalin baa la isqabsanayaa waa tee baa loodhay markhaati ninkan wax ka iibsaad markhaatiga ka ahay dee way niqaabnayd oo maalintii maan arkayni kaa socon mayso waa in markan hore aad wejigeeda garanayso waa taxamulkii iyo qaadidii addaaga iyo markaad bixinayso dee inay tii aad markhaatiga u ahayd ee inay jegada nigaagiisa aad markhaatiga ka ahayd yacnii inay faydo waa laga maarmaan yacnii meelahan amniga iminka waa ta dee dad xumi ay hoos galeen arrimihii diinta ahaa yacnii haddii looga baahdo ruuxa dumar meelahaasoo kale inay dee wejigeeda faydo inkastoo ay markaa ku habboon tahay dee in meel kasta dumar loo dhigo dee mararka qaarkood waxaan arkay gabadhaan madaar ku kulannay oo la leeyahay niqaabka rog oo diidan diyaaradna way raacaysaa gow la ysugu wadayeyba oo diiday yacni waxa weeye waa jahli waxaan diyaaraddan la saaraya raacaya ma ninbaa ma jinbaa ma jaanbaa yacni xaq bay u leeyihin inay eegaan markaa ruuxa dumar waa inay markaa iska rogodeetana iska socotaa haday tiraa ruux dumar ay keena xaq bay u leedahay laakiin ma rogayo meelaha amniyaadka ah iminka ay daruuradu keentay oo kale ayadana way rogi karaan waayo asalkiisaba niqaabku waa sunna ee waajib ma aha markaa kii markhaatiga ahaa iyo kii mucaamalada markaa iib iyo wax kale wejiga inuu eego ayaa iyadana bannaan haddii markaa markhaatigu dee wax kale ula sii xidhiidho ama naaska ilmaha jaqsiintiisa oo kale ama sina markaasay la xidhiidhana dee halkii kale looga baahdo ayaa iyadana lasii eegaya wajaasha lishaahidi ow man caamala nadaru wajhin ow yudaawi cilan ow yashtariya qadra xaajati nadar eegmada kale waxa weeye waa annadaru lilmudaawaat waa eegmadii loo eegayay daaweyn qofku hadduu daaweynayo ama daaweynka casriga ama kuwa dhaqanka midkay doontaba ha ahaatee yacnii eegmadii iyo taabashadiina waa la mide isagana inta xaajada iyo baahida markaa loo qabo daaweynta iyo cillada ayuu eegayaa ama uu taabanayaa bishardi laakiin maxay leeyihiin wa an yakuuna hunaaka maxramun ow zawjun ow imra'atun hiqatun taxtashimuhaa waa in meesha uu joogo marka nin uu haweenay daweynaya ama haweenaya nin daweynaysa waa la mide waa inuu maxramkeedii jooga aabbaheed walaalkeed adeerkeed abtigeed ama ninkeedii ama ruux dumar ahoo hiqo ah oo laga xishoonaya waa inay meesha joogtaa waa in la waayaa yacnii mid la jinsiyahoo daweeya ruuxii dumar ahayd ruux dumaroo daweeye waa in la waayaa haddii ruux dumaroo kifaayo ku filan la helayo nin uma bannaana inay u tagtaana uma bannaano isagu inuu daweeyana uma bannaano wain tajid unhaa falaa yara dakar waa halkaa uu leeyahay hadday helaysa mid dhadig mid laba arki maayo waxaa kaloo laga maarmaana dee in intaa loo baahan yahay uun markaa la eegaya inta kalan ay suran tahay leanno qaacidadii fiqiyada ahayd maxay ahayd maa jaaza lidaruurati tuqadaru biqadariha shaygu hadduu daruuro u bannaanaado waxa lagu qadaraa uun daruuradaas intay leegtay lagama kordhiyo yacni maradaba waa laga wada bixinayaa markaa ma aha ee intii loo baahday uun ayuunbaa markaa laga faydaya oo la eegaya haasina waa mid ow yashtarihaa qadra xaajati nadar waaba addoonoo wuxuu doonayaa inuu iibsado dee inuu markaa eego meeluhu uga baahan yahay markaa shaqadeeda inuu eego markaas oo xubnaheedii eega inay fayow yihiin oo socodkeeda iyo waxeedii o dhan eego ayaa ayadan u bannaan wa xarim masan taabasho xarim min rajulin ninka ate liimra'atin u taabto laa cirsan maya ayada laa masa rajuli cirsan xaas inuu taabto aw amatina ma addoon iyadu xaaraan maaha wa nadaran walaa tuxarimha xaaraantimee nadaran eegmo min alrajuli ila alcirsi waalamade oo eega haweenadiisii iyo addoontiisii xataa ilaa farji xataa xubinkii taranka walaakin kurhuhu yacni karaahatu nadari alfarji qad nuqila can ala'ima waa laga soo naqliyo waa laga soo guuriyey waalmaxram andur dumarkii maxarimdaada ahaa eeg wa imaan iyo addooma zawwijad la guriyo oo cid kale u guriye ama cidatushuba ka ciddo tirsanayso hadda la mucaamaloo karaynin yacni jamiica jasadihaa eeg laa bayna surati wa rugba sura iyo rugba inta udhaxayso badad muuqatay wixii aan ahayn badad waa iska yacni takmilatulbaydu waman yurid ka doona minhaa haweenada anikaaxa guurka ka doona nadara wuxuu eegayaa wajan iyo wakafan buu eegayaa baatinan wa daahiran dul iyo hoosba wajaasa lishaahidi kii shaahidkaa waxa u bannaan ow man caamala ama ka mucaamalo adduunya ay dhex martay nadaru weji weji eegidii ayaa u bannaan ow yudaawic wuu dawaynaya ow yashtarihaa waa iibsanayaa nadara wuxuu eegayaa qadra xaajatin xaajiya baahi qadarkeed buu eegi wain tajid unhaa waa ta hore ow yudaawic cilalan taasay la socotaa intana way soo kala dhex gasheen ow yudaawic cilalan qadra xaajatin nadar wain tajid unhaa falaa yara dakar hadday hesho mid dhadigoo daawaysana mid labi ma arkayo uma bannaan ow yashtarihaa waa iibsanayaa qadra xaajati nadar inta xaajadiiyo baahidu ay tahay ayuunbuu eegaya walaa yasixu alcaqdu ilaa biweli washaahidayni shadu islaamun jani laa fii waliyi zawjati libiya washturida atakliif walxuriya walaa yasixu ma ansaxayo alcaqdu caqdigii iyo guurkii ma ansaxayo ilaa biweliyin weli caqdintii mooyaane washaahidayni iyo laba shaahidiyo laba markhaati mooyaane ashardu shardiga loo shardiya weligii labada shaahidna waa islaamun jali islaamnimo muuqataa laa fii waliyi zawjatin dimiya zawjad dimiya weligeed islaamnimo looma shardiyo washturida takliifu takliif ayaa la shardiyaa qaangaar iyo caqli waalxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa dukuuratun labnimo ayaa la shardiyaa cadaalatun cadaala ayaa la shardiyaa filaclaani ay fi daahiri sida muuqata ay caadil yihiin laa sayidun liama sayid addoon u sugnaaday cadaalo looma shardiyo wa suldaanin iyo madaxii guud ee muslimiintu ay lahaayeen sheekhu waxau leeyahay caqdu nikaax shuruuddii nikaaxuu lahaa halkay nooga gelayaayoo ma ansaxo ilaa weli iyo laba markhaati mooyaane maxaa kaloo raacaya wasawjayn iyo dee labadii isguursanaya oo mawaanicu nikaax ka madhan iyo iijaab iyo qabuul ilan waa weli shaahidaani zawjun wa zawja iyo siiqadii oo iijaabkii qabuulkii arkaanta guurku waa shantaa shantaa la-aanteed ma ansaxayaan labadii ugu mudnaayoo weliga iyo shaahideynka ah ayuu markaa inoo soo qabtay waayo zawjayn dee inay laga maarmaan yihiin oo guurba haddaanay jirin guurba ma jirayo laakiin labadoodii inay israacaan bay markaa weliga markhaatigaba ka maarmi ayay odhan karaan waanu ka maarmaynaa inaanay ka maarmayn darteed oo weli iyo markhaati aan laga maarmaynin darteed buu labadii ugu muddaa u soo qabtay laakiin labadani dee inay meesha ku jiraan waa la iska garanaya dee siiqadina waa laga maarmaan siiqadina waa laga maarmaanoo dee waan kuu guriyey waan aqbalayba siiqadii markaa saxina waa laga maarmaan yani waada imka dad badan oo aan aqoonu lahayn baa waxguuriya waxaa la mid baa ayaa la isula yimi oo markaasuu intu faatixada akhriyey buuhi waa isu mehersantihiin orda dabeedna markaasaa la yidhi waliya ini faatixaday wax ku mehersan maalinta lasoo qabtay oo haddaa miyay uga daraysaa buuhi marka hore bilaa faatixay ahaayeen qaar waxaad arkaysaa intay istifdaax kula akhriyaan yacni aan haddana waxba sii raacinaynin wallaahi dad badanoo wax guurinaya say u guurinayaan inaanay waxba ka jiraan ahay inta aan la kulmay yacni arrin caqdi noocaasoo kale ahayn waxba ka jirin inaan tiro lahayn inaan dadkaa dhowto dib isugeyn warba saa dhaa ille meeshiina kuma kashifi karaysideen markaa ma ansaxay caqdu nikaax ilaa biweliyin mushaahideyn weli dee isagu caqdiya ama cidu markaa wakiishay dee ay caqdigii samaysa mooyaane iyo laba shaahid iyo laba markhaati mooyaane waayo xadiidkii weliba waxaa shardi ah buu yidhi washardu ashardu islaamun jeli waxaa loo shardiyaa weligee labada markhaati islaam muuqda islaamkoodu waa inuu islaam daahirahoo muuqda waa inuu yahay ee islaam qarsoon waaba kaa inoogu yeedha hadda mid markaa dalaalkaa ka yimi oo wuxuu yahay aan la garanaynin horada kaa waramadaaba inoo soo qabta in la yidhaahdo oo inuu islaam yahay iyo inuu markaa ku gaalada yahay aan la kala garanaynin ayada markhaatina ma noqon karo yacni welina ma noqon karo islaamnimo muuqataa waa inay jirtaa waayo xadiidka ibnu xibbaan warinayo nebigu sala alla ala slm laa nikaaxa ilaa biweliyin shaahiday cadlin ma ansaxayo nikaax iyo guur ilaa weli iyo laba shaahidoo caadiliin inay meesha joogaan nikaax guur ma jiro guurkaasi inan ha ahaato iminkaa iugu horraysay guurku carmal ha ahaato mid la dumaalaya ha ahaato mid la furay ha ahaato mar hadduu guur yahayba laa nikaax ilaa biweliyin baa nebigu yidhi haddii weligu meesha ka baxana cidda markaa buuxinaysa wuu inoo keeni doonaa markaa islaamnimo muuqata ayaa loo shardiyaa waxaa luu yidhi sheekhu islaamnimada looma shardiyo laa fii weliyi zawjati nimiya zawjadimiyada yacni gaaladan inala joogta marka la guurinayo dee ayada looma shardiyo weligeedu inuu markaa islaam yahaye weligeedaa gaalada ahee dimiga ahee jisyada aynu ka qaadnay inala degan baa guurinaya waladiina kafaruu bacdu awliyaau bacd washturida takliif walxuriya waxaa kaloo la shardiyaa oo loo shardiyaa weliga iyo iyo labada markhaatiba inay mukallafin yihiin qaangaar in caqli leeyihiin inay xor yihiin sabi wilaaye ma leh majnuun iyo mid waalani ma leh addoon ma leh dukuuratu ninnimo ayaa la shardiyaa ee ayadana haweenay ayaduna wilaayana ma leh markhaatina guur kama noqoto markhaatina nafdeedana ma guuriso idan weligeedaa kuma guuriso idan la-aanna kuma guuriso wakaalana kuma guuriso ay weliga ka wilaayana kuma guuriso nikaaxana qofna uma aqbasho ama wilaaye ama wakaalo midnaba arijaalu qawamuuna cala nisaa iyo laa nikaaxa ilaa biweliyi waxaa kaloo xadiidkii uu ahaa daaraqudni iyo kayrkii ay warinayeen laa tusawiju almar'atu almar'a walaa tusawiju almar'atu nafsahaa haweenay haweenay ma guuriso haweenayna nafdeeda ma guuriso markaa markhaatina kama noqdaan abu xaniif baa qaba markaa laba inay markaa sidii halkii xoolaha oo kalunbuu mariyeyoo inay noqon karaan cadaalatun fi liclaan waxaa kaloo ayana shardi u ah weliga iyo markhaatiyadaba cadaalo fi liclaani ay fi daahiri sida muuqataa waa inuu weliguna caadil yahay oon faasiq ahayn markhaatiyaduna waa inay dad caadiliina yihiin oonay faasiqiin ahayn markaa fil iclaan waxaa laga wadaa daahir ahaanta loo yaqaano baatinan ma aha leanno muslimiinta sidaa muuqata way iska cadaalo nikaaxuna wuxuu dhex maraa dadkan dee hoose iyo cawaamka dhexdooda haddii cadaala baatina la yidhaah waa la rabaa oo tasgiic cinda qaadin ka dhacday baa la rabaa haddii la yidhaahdo arrimu way ku adkaanaysaa saa daraaddeed baa layska fudaydiyey midda labaad xilliyadan dambe ee culimmadii caamaba fisqigii iska dadka iskaga camimay dee in badanoo culimmada ka mid a fatwootay dee in ay markaa guurin karaan weligaa faasiqaahi inuu markaa guurinayo oo wilaayadii haddii isaga laga qaado oo laydhaha kii ku xigay ha loo geeya abcadkii dee waa mid la midow haddii laydhaha qaadiga ha loo geeya waa mid la midow marka mar haddaan waxba isa dhaaminba meeshii dee isaguna ha guuriyo midda labaad waxaa la yidhi bal u fiirso ninka ugu liita ee laga yaabo inuu khamriyo cabka yahay inantiisu meel xun inay marto ma jecla inantiisa meel wanaagsan buu la jeceliyey markaa yacni ku xadgudbi maayo oo waxaan ilaahay ku abuuray ee uu la doonayay inantiisii caarkiisa si kastaba isagu hawl xumaado haysu xumeeye ayaa ka weyn markaa isagunbaa guurinaya ayay leeyihin waxaa kaluu yidhi markaa cadaalad looma shardiyo laa sayidun liama sayidkii addoontiisa markuu gurinaysa cadaalad looma shardiyo leanna waxaa leeyihi yusawijaha bilmilki laa bilwilaaya milkigan iyo lahaanshuu ku guurinayaaye ku guurin maayo wilaaye ku guurin maayo walaa fi suldaan suldaanka oo laga wada madaxa guud ee muslimiintu hadduu guurinayo isagana cadaalad looma shardiyo leannahu waxay leeyihiin sidaa asaxa isagu fisqi marka hore ayaan tawliyatulfaasiq aanay bannaanayn laakiin hadduu low dara'a fisq kuma casilmo qaadigu isagu fisqiga wuu ku casilmaa oo iminka suldaankan qaadigii lagama wado laakiin waxaa laga wadaa madaxa guud ee muslimiinta isagu fisqi kuma caadil kuma kuma casilmo marka kaana hadduu guurinayo dee dumarkaa bilaaweliga isagana looma shardiyo cadaalad walaa yasixu alcaqdu ma ansaxayo ilaa biwaliyin weliyo washaahidayni laba markhaati mooyaane ashardu shardiga loo shardiyana waa islaamun jeli waa islaamnimo muuqata weliga iyo labada markhaatiba laa fii waliyi sawjati limiya sawjadii miyaa kuwa cashuurta aan ka qaadno ee inala degan weligeeda looma shardiyo islaamnimo isaga guurinaya washturida takliif waxaa takliif takliifta waa murakaba min shayayn albuluq waalcaqlu ayaa loo shardiyaa weliga iyo markhaatiyada waalxoriyatu iyo xornimo dukuuratu ninnimo ayaa la shardiyaa cadaalatu baa la shardiya ficlan sida markaas muuqata iyo daahirka inay cadaalad ku leeyihiin oo aanu fisqigoodu markaa muuqanin laa sayidun liamati sayid addoon markaas guurinaya cadaalad looma shardiyo wa suldaanun iyo suldaan markaa dumarkii muslimiinta guurinaya ayadana markaa looma shardiyo waana dee shuruuddu way fara badan yihiin oo ilaa markaa dhowr iyo konton ayaan markii qaarkood gaadhsiiyey kutubtii hore xaashiyaan markaan ku bixin jiro halkaas ayaa loo noqon karaa laakiin iminka waa inta uu sheekhu isagu markaa uu inoo sheegay inay markaa wax maqlayaan inay markaa shaahidka ogale inu wax maqlayo inuu arkayo qof soo jeeday inuu yahay inuu luqada markaa dadkan inuu garanayo waxyaalahaasoo dhan ayaa markaa loo shardiyaa wallahu aclam halkaa inoogu joogo